bismillaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsana khayaarta qiimaha iyo qaayaha mudan meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin axada taariikhduna ay ku astaysan tahay sagaal iyo labaatanka bisha maaj sanada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa tacsiye u diray dadkii ku geeriyooday weerarkii hoteelka maka al mukarama ay ku qaadeen rag ka tirsan ururka al-shabaab kaa oo ugu dambeyn ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya dib gacanta ay ugu dhigeen kadib shan iyo toban saac wax ka badan oo ay gacanta ku hayeen al-shabaab halkaasi ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa dhanka kale baaq waxa uu u diray culimmada soomaaliyeed inay wax ka dhahaan ama ay ka ay ka hadlaan dhibaatooyinkan waxaa diinta ay ka qabto al-shabaab mar walba ay la maleegaan shacabka soomaaliyeed ama ay u maleegaan waxa uu sheegay in looga baahan yahay shacabka in meel laga soo wada jeesto arrintan haatan ay ku dhaqmayaan al-shabaab ee maalinba wejiga cusub leh taa oo qaraxyo iyo weeraro noocaasi ee lagu qaado goobaha dadka iyo goobaha dowladda intuba waxa uuna sheegay shabaab haatan inay yihiin kuwo cadow u ah dhammaanba shacabka soomaaliyeed sida hadalka u dhigay ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo shalay ku qabtay war-saxaafadeed xafiiskiisa ku yaala gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya waxaan u baaqaya culamada diinka soomaaliyeed inay runtii u fasilaan ummadda soomaaliyed wax diinta islaamka tahay wax farqa la kaxsoon yahay waxa weeye diin islaam shaqo kuma laha ummadda muslimna meel joogta shaqaysanaysa in lagumaado maalin kasta marka waxaan idin sheegayaa insha allahu ummadda lagu baaqayaa inaan isku dugnaano weye waxaan waxaanoo kaleeto ku sifayn karna oo keliya marka si buuxda aan wada shaqeyna waa rajaynaya wada shaqeynkaas inaan waddo shacabka soomaaliyed ka helno annagana xukuumadaan waxaa ballan qaadayna haddii la yidhahdo amniga inaan sii degdergelinno degmooyinka gacantada ku haray laga saaro magaalada tanxamar oo ay la beegsadeen runtii dhacdooyin aada u badanna in amnigeeda uu aada iyo aad aan wax uga qowno insha allah hadalka ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke waxa uu imaanayaa xilli ay soo gabagabeeyeen ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya howlgal shan iyo toban saacadood qaatay kaa oo ay dib gacanta ugu dhigayeen ururka al-shabaab gacan ku-dhigistii hoteelka maka al mukarama waxayna ciidamada sidoo kale ka badbaadiyeen halkaasi dad kor u dhaafayo konton ruux oo xilligaasi hoy ugu ah hoteelka weerarka ay u geysteen al-shabaab guddiga ammaanka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ugu baaqay hay-adaha amniga ee xukuumadda soomaaliya inay la yimaadaan qorshe cadda oo ku saabsan amniga magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya daahir amiin jeso oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga amniga iyo fadhisidda maamulada federaalka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaa u sheegay in looga baahan yahay xukuumadda soomaaliya inay la timaado qorshe cad oo ku aadan dhanka amniga maadaama ay maalin cad weeraro ku qaadayaan al-shabaab xarumo ka tirsan kuwa ku yaala gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya haddii ay ahaan lahayn kuwa si gaara loo leeyahay iyo kuwa dowladaba daahir amiin jeso ayaa waxa uu sidoo kale dhaliil u jeediyey hoteelada ku yaala gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya kuwa oo u tilmaamay inay ka gaabiyeen waxuqabashada bulshada hoyga u yahay hoteeladooda waxa uuna sheegay in ay ka taxadiraan ama ay tababar fiican siiyaan ciidamada ay ilaalada ka dhiganayaan si ay u badbaadiyaan naftooda iyo sidoo kale nafta dadka hosaaxanaya hoteelka waxa uu daahir amiin jesow tilmaamay in looga baahan yahay in taxadir dheeraadena ay muujiyaan mararka qaar haddii ay timaado weerar midkii la mid ahaa hoteelka maka al mukarama ee ay ku qaadeen ururka al-shabaab waad ogeedeen hotel muxuu ahay baarlamaankeena markii lasoo galay haba yaraatee dhaawac yar oo garaafo ah oo ama shaqaalo soo gaaray ama ciidankii markaa amniga sugayay dhimasho yaroo taliyihii iyo dhowr ruux oo markaas kidis si kidis ula kulmay oo ku dhintay mawy dadkii mas-uuliyiinta ee gudaha ku jirin haba yaraatee wax soo gaaray ma ayna jirin wa waad la socotiin aadaan u socotiin shantii nin ama lixdii nin ee soo weerartayna banaankaa lasoo dhigay waxa waxaad ogaadeen inuu saacado badan ayna ku qaadanin isla markiiba saddex saac gudahooda ayay barxadii baarlamaanka waxaa shirka jiraa luuqada mas-ooyada sidoo kale meelaha ay joogaan ciidamada ciidamada qalabka sida meelaha ay joogaan khasaarahooda aada u yaryahay laakiin khasaarahooda waa badan yahay taas waxaa ugu wacan dawladii oo ku hadlaynayso in hoteelada private security-ga joogo halay isku halays badan ayaa meeshaas ka muuqday
hadalka xildhibaan daahir amiin jesow ayaa waxa uu imaanayaa xilli qaraxyo iyo sidoo kale weeraro istaba socdaba ay ka dhacayaan caasimadda soomaaliya ee muqdisho kuwa oo u muuqanaya inay la daaldhaceen ciidamada ammaanka inay ka hortagaan ama ay ka daba tagaan falalka qaar ee ka dhacaya caasimadda soomaaliya halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer dowladda ingiriiska ayaa waxa ay sheegtay in dowladda soomaaliya ay ka taageeri doonto sidii lagaga hortegi lahaa in ururka al-shabaab aanu ka mid noqonin ururka daacish ee ka dagaalama qaar ka mida waddamada carbeed ee caalamka safiirka dowladda ingiriiska ee soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisu ay ka taageeri doonto dowladda federaalka ee soomaaliya sidii ayna isugu biiri laheen ururka al-shabaab iyo daacish waxa uu tilmaamay shabaab haatan in looga itaal roonaaday dagaaladii ay ka wadeen gudaha dalka soomaaliya sidoo kalena laga qabsaday goobo dhowr ah waxa uu sidoo kale carabaabay in haatan uu dhammaad kusii dhow yahay dagaaladii ay ka wadeen gudaha dalka soomaaliya balse haddii ay ku biiraan daacish waxay heli doonaan sida uu sheegay awood dheeraad ah oo ay kusii wadaan gumaadka ay ku hayaan ummadda soomaaliyeed sida uu sheegay safiirka dowladda britain u fadhiya soomaaliya waxa uu tilmaamay in dhankooda ay ka taxadiri doonaan khatar walibood ingiriiska kaga imaan karta ururka al-shabaab ama daacish weerar ay ka fuliyaan gudaha waddanka britain few years. So it's now been driven out of uh, every single major city in Somalia, largely been driven into remote areas in the countryside. I think we it would depend on, on what form uh, a link like that would take. Um, depend on, on what form uh, a link like that would take. We take any any threat to the UK uh, homeland very seriously indeed. But if you look at um, Al Shabaab's history, it's made a, a lot of threats in the past. It's made
dowladda ingiriiska waxa ay ka mid tahay dowlado dhowr ah oo iyaga taageera dowladda federaalka ee soomaaliya waxaana haatan warkan ugu imaanayaa xilli khilaaf baahsan laga dhex sheegaya ururka al-shabaab oo ku aadan ku-biirista kooxda daacish halka qaar ka midana madaxda ma ururkaasi ay kasoo horjeedaan inay ka mid noqdaan ururweynaha ururka daacish ee iyagu ka jira waddamada syriya iyo ciraaqa waxaana taageersan go-aanka loogu biirayo ururkaasi hogaamiyaha haatan haya talada ururka shabaab iyagoona saraakiisha ka hooseysa ay diidan yihiin inay ku biiraan kooxdaasi cabdulaahi kulana oo ah hafayeenka odayaasha ku shirsan ama fadhigooda uu yahay degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud dhowaana kulamada la qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in weli aanu isbedelin go-aankoodii ahaa in dhuusamareeb uu ka furmo shirka maamulo samaynta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya xilli maalmihii lasoo dhaafayna si aada laysku haya arrintaasi dhowaan madaxweyne madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa isaga soo laabtay degmadaasi ka gadaal markii uu kusoo hungoobay dalabkiisii ahaa in cadaada laysugu taga shirka maamul sameyntana halkaasi laga furo balse wuxauu sheegay weli inay mowqifkooda taagan yihiin dowladda ayuuna ugu baaqay inay tixgeliso mowqifka dadka ku dhaqan gobolada dhexe ee dalka soomaaliya sida uu ku waramay kama anaa wada hadlay madaxweynuhu laakiin shirkaas xagga lagu lagu cilaamiyey iyo maxaanku idhahdaa meesha xagga hala tago madaxweynuhu waa yidhi annaguna waxaanu nidhi waxaan anagu marka waxa annagana waxaa nala quman oo nala fiican jaale madaxweyne wixii aanu soo qabanay inaad aday ruuxaagu beerdarayn oo meeshaan lagu soo qabtay inaad u dulqaadato adaa madaxweynihi ummadda ah waxaan kaa codsanaynaa inaad noo yeesho annaga codsi baa waxanagu ahayn amarna ma ahayn xoogna ma ahaynsaa anagu xoogba ma hayno dowlad baa haddee xoog iyo amarba leh iyo ilaahay dadka abuurtay
dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa u muuqanaysa mid weli aan xal ka gaarin halka iyo goobta uu sida dhabtaa kaga furmi doono shirka maamul samaynta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya ayadoona weli arrintaasi uu muuqanayo muran u dhexeeya magaalooyinka cadaado iyo dhuusamareeb ugu dambeynna madaxweynaha maamulka somalilan axmed maxamed maxamuud siinaayo ayaa waxaa u jeediyey khudbad sanadeedka maamulkiisa isagoona ka warbixiyey xaaladda iyo waxyaabihii u qabsoomay xukuumadda uu hogaamiyo silaayo silaayo ayaa ugu horey waxa uu ka hadlay arrimo ay ka mid tahay doorashooyinka dibudhaca uu ku yimid ee la filayey in dhowaan ay ka qabsoomaan deegaanada maamulka somalilan asigoo tilmaamay in uu diyaariyey wax walboo looga baahnaa doorashooyinka balse dhibaatooyin jira awgood ay la soco waayeen waxaana haatan lagu kordhiyey muddo lix bilood ah oo ay talada maamulka somalilan sii hay doonto xukuumadda u hogaamiyo silaayo tansiila ayaa dhanka kale waxa uu ka hadlay wadahadallada soomaaliya iyo somalilan waxa uu nagu baaqay beesha caalamka in lasoo farageliyo arrimaha wadahadalka u dhexeeya somalilan iyo dowladda federaalka ee soomaaliya taa oo muddooyinkii lasoo dhaafay baa ka soconaysay qaybo ka mid a dalalka caalamka gaar ahaan waddanka turkiga oo tii ugu dambaysay labada dhinac ay iskaga hor yimaadeen qoraalaydu ku sheegay in aniga xukuumaddayda iyo xisbigaygu aanu si dhab ah ugu howlgallay in doorashadu in wakhtigoodii loogu talagalay ay ku qabsoomaan walaalayaal howlaha lagaga aadanaa doorashooyinka waxaa lafdhabar u ahaa saddex qodob kow diyaarinta sharciga diiwaangelinta madaniga iyo codbixiyayaasha laba saamiga dowladda ee dhaqaalaha doorashada iyo diiwaangelinta saddex magacaabidda komishanka doorashooyinka qaranka waxaa idin caddeeyayaa inaanu dhammaan qodobadaa ka furnay wakhtigii munaasibka ahaa ee sharcigu tilmaamay haddana waxaa muuqatan inuu dibudhac jiro waxaan leeyahay nin reeraweedi siduu og yahay u og yahay uma wada sheege cidda eeddaa yeeranaysaa way soo bixi doontaa waxaan ku kalsoonahay waxaan ku kalsoonay inay somalilan xaalad kasta oo ku timaada kaga gudubto wada tashi isu duqaarasho isqancin iyo wada jir sidaa daraaddeed dhammaan raacyada arrintan husayso oo dhan caalam iyo muxaafadba waxaan usoo jeediyeen inay wada tashi iyo walaaltinimo aynu ku dhammaystirano arrimaheena gudagulixdii xiilkii ina dhaafay ina dhex maray wuxuu baabiyey wuxuu baabay kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii siddeed iyo tobankii maamulkii somaliland xudhumadeeda la soo noqotay somaliland waran waxay diyaar u tahay in wada hadal lagu dhammeeyo khilaafka u dhexeeya labada dalee somaliland iyo soomaaliya haddaba waxaa beesha caalamka u soo jeedinayaa inay la dhex joogaan fagaara aanu ku gadhabsanayno
warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qaayaha mudan oo waa inaga intaa tan iyo inta aan mar kale dib ugu kulmayno warkan warka xiga waa saaxiibkiin maxamed nuur amiin oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh